asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu saaxib yeel dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan reer suban meel walba joogtaan isu walbaynu dhegeysanaysaan kusoo dhawaada xubinta wargeysada si toos a halkan aad uga dhegeysataan idaacadda wargeysada kale ah daily nation sidoo kale the standard qeybaha dambe saaxiibada ayaan fursadda u siyaasay kusoo kaakacin kuwa barisay maqalka idaacadda waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin dhegeystayaal subax wanaagsan bal imanka wargeyska gacanteeda ku jiraan soo qabta wargeyska daily nation wuxuu halkan saaka faahfaahin uu ka bixinaya ama uu ka hadlaya dhegeystayaal waxaa hadda isbedelay ama xukuumadda ruuto iska bedelay arrimaha ku aadan bisabiilka ku aadan ee dhegeystayaal oo haas hadda loogu dhigay dhanka canshuuraha waxaa markaasi qodobo markaasi dabcan gudyada dhinacyada kala duwan ee baarlamaanka iyo sidoo kale xubnaha markaasi dabcan kasoaa dabcan xubno ka socda wasaaradda maaliyadda ayaa dabcan fariistay kana soo saaray go-aana ee markaas inta badan hadda muran fara badan ay dhalisay oo dabcan ay sheegeen in hadda laga doonayo in ay ka khafifiyaan amase ka yareen dhegeystayaal halka qaarkood meeshooda loo dhaafay sida dabcan canshuurta laga qaadaya shidaalka v a t on fuel waxaa laleeyahay boqolkiiba lix iyo toban ayuu taagnaan doonaa oo dabcan waa markii hore waxay soo jeedeen ama propost waxaa loo yaqaana dhegeystayaal soo jeedintii lix iyo tobanka ahayd ilaa hadda wax markaas ay ka bedeleen malahan wuxuuna markaasi taagnaan doontaa ilaa iyo lix iyo toban boqolkiiba dhegeystayaal house fund waxaa dabcan waa dhanqa qeybta guryeynta oo markaasi xukuumadda ruto mise madaxweynaha ruto uu sheegay in boqolkiiba saddex laga jari doono shaqaalaha lacagta oo sidoo kale lagu dhisi doono laguna heli doono guryo markaasi qiimo jaban oo saddex boqolkiiba horaan ayaa lasoo jeediyey laakiin hadda waa la dhimay oo waxaa laga jari doonaa boqolkiiba hal dhibic shan oo ama waa hal dhibic shan boqolkiiba ayaa laga jari doonaa sida markaasi lagu taliyey sidoo kalena sheegeen in ay meeshooda taagnaan doontaan dhegeystayaal content creators kuwa loo yaqaano kuwa markaasi halabuurayaasha kuwa markaas wax soo alifa kuwa wax soo saara waxaa markaasi horaan lagu sheegay in boqolkiiba shan iyo toban la dul saari doono hadda waa laga yareeyey oo waxaa la sheegay boqolkiiba shan iyagana in laga jari doono markaasi lacagaha qaat deymaha dhegeystayaal ama withholding tax waxaa loo yaqaan waxay bixin doonaan ama kuwan bixin doonaan dhegeystayaal in within ama inta u dhexeyso afar iyo labaatanka saac waxay markaasi maalintii ay ku bixin doonaan dhegeystayaal oo kuwa canshuuraha ee joogtada ah ee markaasi laga qaado dhegeystayaal halkaad ay taagna doontaa oo waxay ku bixin doonaan afar iyo tobanka waa afar labaatanka saac ay meeshay horaan ku qoreen hadda waxay bixin doonaan pay within five days waa dabcan shan maalmood gudahooda ayay ku bixin karaan dabcan qamaarka waxaa la sheegay boqolkiiba labaatan in la saaray hadda waa la dhimay oo waxaa la keenay boqolkiiba laba iyo toban dhibic shan waxaa sidoo kale qeybta markaasi caymiska lix iyo toban boqolkiiba hadda lix iyo toban ayaa iyadana lagu dhaafay waxba markaas iskama bedelin dadka markaasi ka sareeya ama lacagta faraha badan qaadanayo oo markaasi mushaaraadka wax inkamka ama soo gala qofka waxaa dowladda sheegtay in boqolkiiba soddon marka hore ay sheegtay waa waxaa ka sarey shanta boqol ilaa iyo sideeda boqol inta u dhexeyso waxaa la sheegay soddon iyo shan boqolkiiba hadda boqolkiiba shan waa shan boqol ilaa inta udhexeysa sideed boqol kun oo lacagta waxay xukuumadda sheegtay in soddon iyo shan boqolkiiba dabcan laga jari doono canshuuraha taasi dowladda iyadana wax yar unbay ka khafiifisay oo waxaa la sheegaya soddon iyo laba boqolkiiba waxaa sidoo kale ka mid a dhegeystayaal lacagta qofka waxaa ka sareeya ama ka koreeya sideed boqol oo kun iyo baaf waxaa ka sareeya dhegeystayaal soddon iyo shan halkeeda lagu dhaafay oo waxba lagama jari doono oo qeybteeda markaas qeybta markaas cusub ay soo saareen waxaa la sheegay mobeelada markaasi iyagana in boqolkiiba laba iyo toban horaana shan iyo toban ay ahaayeen waa laba iyo toban hadal laga dhigay dhegeystayaal mobeelada markaas waddanka soo galay inta badan kuwa gacanta aadka loo isticmaalo tani waxaa la sheegaya in madaxweynaha markaasi uu ku ogolaaday arrintan soo jeedinta sidoo kale markaas la sheegay in isbedel waa arrinta hadalka faraha badan ee canshuuraha dhalaysay dabcan maalmo ee ka harsan tahay mise laba maalmood keliya ka harsan tahay in markaas wasaaradda wasaaradda maaliyadda ee national treasury ay ku dhawaaqdo sanad maaliyadeedka sanada labada kun saddex iyo labaatanka labada kun afar labaatanka hadal fara badan oo ka dhalisay taasi iyo weliba soo jeedin oo madaxweynaha markaas loogula jiray in arrimahan wax uu ka khafiifiyo weliba khaasatan dhanka canshuuraha ee markaasi ku aadan ee shaqaalaha laga qaadayo iyo sidoo kale dhanka cashuur oo dabcan canshuuraha dhanka shidaalka oo la sheegay inay tahay mid markaas intooda badan baahida ugu badan ee dadka markaas ka qabaan waxaa hadda dowladda markaas sheegatay inay markaas waxba isan iska bedeli doono sidoo kale saasay taagnaan doonto laguna bedeli doono dabcan warbixinta markaas la akhrin doono shan iyo tobanka ee sanaamaaliyeedka weliba isbedelka markaas ka doonaya xukuumadda xukuumadda ay ku dooneyso tani waxay markaas noqon doontaa mid markaas meesheeda taagnaan doonto sidoo kale sheegay in dhaqaalaha isbedel ay ku keeni doonto hanaanka cusub isbedelka dhanka canshuuraha ee waddankaad markaas ay tiigsanayso dhegeystayaal hadde waxaa la isweydiinaya dhegeystayaal maxaa hadda markaas mowqifka bedelay ay tahay markaas xukuumadda inay wax yar markaas ka khafiifiso mise ka dhinto mise arrintii soo jeedintii markaas qaadatay dhanka mucaaradka waxaa hadda markaas la isweydiinayaa arrimaha ku aadan xukuumadda iyo weliba qorshaheeda higsiga ee markaas weli isan kala cadeynin mise kala bayaaninin ee ku aadan nidaamka canshuur aruurinta iyo weliba qaabta ama qaabka markaasi dabcan loogu qancin karo mise looga soo saari karo hanaankan isbedelka iyo weliba dhanka dhaqaale xumida ee waddanka markaasi ka taagan dhegeysa sida wargeyska bogiis afraad wargeyska daily nation oraalaad wargeyska the standard uu sidoo kale u qorayo halka wargeyska bogiis afraad iyo shanaad asagana uu ka qorayo wargeyska daily nation wargeyska xukuumadda hadda ruuto waxay markaasi dabcan beegsanaysaa mise raadinaysaa sidii markaasi looga gudbi lahaa xaaladaha waa dhaqan dhaqaale ee waddanka markaasi ku habsaday muddooyinkii lasoo dhaafay boqolkiiba wuxuu sheegay in hadda isbeddel xoogan la dareemi doono dabcan waa dabayaaqada sanadkan ee labada kun saddex iyo labaatanka sida warbixinta markaas ay ku sheegeen khaasatan wasaaradda maaliyadda waxaa wargeeska bogiisa lixaad dhegeysano hasaaka isagana u qoraya dabcan iskhilaaf ama khilaaf xoogan ayaa ka dhex taagan madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale madaxa wasiirada dalka ee musalia mudhaban iyo sidoo kale rigaada gashagwa madaxweynaha ku-xigeenka rigaada gashagwa ayaa markaasi waxaa leeyahay dabcan ka yara didsan arrimaha iyo weliba howlaha markaasi uu qabanayo ma uu ka qabanayo arrimaha howlaha waa arrimaha dibadaha kadib markii maalmo u lasoo dhaafay uu safaro ku kala tegay wadamada waa wadamo markaas safaro uu ku kala tegey ama safaro uu waddanka uga baxay taasoo markaasuu ka matalaya madaxweynaha taasi ayuu markaas dhibsaday ee laleeyahay isagoo markaasi ku-xigeenka in arrimahan uu markaasi qabsado hadda waxaa laleeyahay arrimahooda tenshon ama waxyaalo qaara markaasi ka dhex taagan labada qof oo udhexayso waa labada hogaamiye ee kenya kwanza ee markaasi ka dhex taagan dhegeystayaal waana qaybta markaasi galbeedka dalka iyo sidoo kale bartamaha dalka oo hanaanka iyo weliba sida markaasi xukuumadda ruud oo madaxweynaha waa madaxweyneha ruto oo markaasi u baalmaraya laleeyahay mise dabcan uga tillaabsanaya madaxweyne ku-xigeenkiisa ayay ku sheegeen inay tahay mid markaasi aan ilaa hadda markaasi la kala cadeyna dhegeysta rigaada gashagwa ayaa u muuqdaa markaasi inuusan ku qanacsanayn sidoo kalena aysan raalli u ka ahayn arrimaha iyo weliba tillaabooyinka markaasi musalia mudhavali uu dibadaha safarada iyo weliba kulamada dowladdu halkaas uga qaybgalaya sida wargeeska boogeysa xaasaaka halka uu ku qorayo warbixin iyo faahfaahin dhamaystiran halkaas ay kaga heli kartaan dhegeystayaal wariyihii bakistaaniga ahaa ee ashrad waa ashrad shariif oo lagu dilay wadanka ayaa dabcan dalkani kenya lagu dilay ayaa hadda markaas sheegtay in markaas laga soo qorsheey mise laga soo abaabulay wadanka bakistan iyadoo horaan xukuumadda bakistan uu aada u dhaliili jiray kuna tilmaami jiray mid markaas dabcan dhaliilo fara badan u jeedin jiray sidoo kale musuq maasuq ermo kale oo fadeexado soo saari jiray iyadoo waryahan uu kusoo canbaxay arrimaha baaritaanada dabcan ama waxaa loo yaqaana investigative journalist dhegeystayaal ayaa dabcan looga doo imaado wadankan hooyadiis ayaa sheegtay ama u sheegtay markaas maxkamadda supreme court dabcan waa maxkamadda markaas wadanka bakistan inay arrintan laga soo abaabulay laga soo qorshay wiilkeeda si markaas loogu qaarijo wadan kale wadanka bakistan ayaa arrintan kasoo bilaabatay ma aha mid bartanka halkaas sidoo kalena xukuumadda waqtigaasi markaasi dabcan halkaas sidoo kalena la fududeeyay dilkiisa sidoo kalena la daboolay sida markaasi lagu kala ogaan lahaa cidda dilka markaasi ka dabeetay baaritaano la sameeyey ayaa lagu ogaaday halka markaasi uu fadhiyey baabuurka uu ka fadhiyey iyo weliba sida markaasi xabadda isaga u helashay iyo halka wadada dabcan loodabcan looga toogtay gadaal iyo sidoo kale meesha isaga u fadhiya isagii darawalka walaalkiisa ahaa ee markaas wada socday sida wargeyska boogiisa tobanaad uu qorayo waxaa markaas hadda la dhaleecanaya mise dhaleecayn xoogan loo jeedina madaxa ciidamada booliiska dalka kadib markii uu sheegay in si amar la-aan ah sidoo kale si wargeyska lagu soo qorin dowladda iyo sidoo kale kuwa aan lasoo shaacin markaasi joogeyn oo markaas uu dallacsiiyey ilaa iyo shan boqol oo senior police officers uuna geestiiyey inspector general dabcan waxaa heerkaasi gaarsiiyey madaxa ciidamada booliiska ee dalka jafet kome isbuuciina soo dhaafnay taasoo hadda markaasi qaraar dhexdooda markaasi ka dhex taagan waxda markaasi ciidamada booliiska ee shaqaaleysiinta dalka ah ee qaybta markaasi shaqaaleysiinta ayaa arrintaasi ku sheegtay mid markaasi waafaqsaneen sidoo kale tahay mid markaasi daba socoto arrimo siyaasadeed waxaana markaasi lagu sheegay in markaasi la aqbali doonin isniinta ayna soo dhaafnay mr kome ayaa markaasi sheegay ama warbixin markaas ama waraaq markaas uu qoray ee memo ah ayaa markaas lagu sheegay in uu promote gareey mise uu dalacsiyay ilaa iyo shan boqol afar iyo toban police officers oo marka oo laakiin taasad waxaa leeyahay waxaa markaasi diiday oo kuna tilmaameen inay tahay mid markaasi sharci darro a tahay sidoo kalena aan markaasi la aqbali doonin waxaa sidaas yiri national police service commission kuwa markaasi u xilsaaran ciidamada booliiska shaqaaleysiinta m p s s c taasoo hadday ku sheegeen inay markaas si sax ah loo qaadin hamaankeeda iyo sidoo kale dariiqadeeda sida wargeyska boggiisa labayo tobnaad uu qorayo arrintan markaasi ay ku sheegeen inuu ku fududaaday sidoo kalena markaasi laga aqbali doonin iyadoo laga doonayo in hanaanka habka dastuuriyeed loo raaco sidoo kalena laga siiyey shakhsiyaadka markaasi iminkan uu dallaacsiiyey dabcan madaxa ciidamada booliiska ee dalka waxaa dabcan digniin loo diray dhammaan shacabka sidoo kalena dabcan waa grub ama kooxaha markaasi waa koox ayaa markaasi hadda sheegeen in ay tahay khatar ama ay keeni karto johnson johnson dhegeystal waa boodarka caruurta loo isticmaalo weliba khaasatan markay dhashaan inta badan dadka aysan fahamsanin ma dhibaatadii xanuunada markaasi kala duwan ay keeni karaan baaritaana la soo saaray oo markaas xog dheer uu soo saaray wargeys dabcan telefishinada caalamiga ayaa markaas telefishona ayaa markaasi baaritaan ku sameeyey waxyaalaha markaasi ay ku jirto masunta ku jirta boodarka iyo waxa markaas uu keeni karo dhegeystayaal johnson ayaa taasi iska beenaysay laakiin wadamo fara badan ayaa laga mamnuucay in ay markaasiisan keenin boodharadaasi ee caruurta markaasi loo mariyay dhegeystayaal oo weliba kaasata markay dhashaan johnson johnson keliya ma soo saareen boodharada xitaa saliidaba ay soo saaraan ee caruurta loogu talagalay iyo weliba xafaayada waxyaala fara badan bay soo saareen laakiin waxaada markaasi dabcan la sheegay in wadanka aan la soo gelin karin inay tahay johnson johnson ee boodarka caruurta baby boodar kuwa ku qoran dhegeystayaal ayaa hadda la sheegaya in ay tahay producta ee wadanka laga mamnuucay sidoo kalena meelo fara badan laga mamnuucay dhegeystayaal sida wargeyska buuggiisa saddexaad uu qorayo wadamo fara badan ayaa markaas iska diiday sidoo kalena sheegay in aan la soo gelin karin sidoo kalena loo isticmaali karin aan laga ganacsan karin lana iibin karin dhegeystayaal hadda waxay markaasi sheegaan sidii arrintan wax looga qaban lahaa ina tahay mid markaasi toxic ah oo dhibaato u keeni karto caruurta iyo sidoo kale dabcan waalidiinta oo laga yaaba inaysan waxba markaasi ama xoog fara badan ee ku saabsan aysan u hayin dhibaatada iyo waxyaalaha markaasi ku jirto mise laga soo hagaajiyey laguna sheegay inay tahay waxyaalaha ee hadda keenaya inay tahay cudurka kansarka ee caruurta markaasi ku dhaco dhegeystayaal ciidamada dambi baarista ee dhegeysanay d c i da weliba qeybta markaasi dagaalanka dabcan burcad ah ayaa markaasi gacanta kusoo dhigay shakhsiyaad markaasi waa shakhsiyaad laga abduubtay magaalada kuwaasoo halkan xaflad markaasi kaga qeyb gelaya waxaana gacanta ay kusoo dhigeen kadib waa afartii bishan ee dabcan afduubayaasha ay afduubteen kadibna ay dalbadeen lacag madax furasho gaaraysa ilaa laba boqol iyo konton kun ciidamada booliiska ayaa shalay gacanta kusoo dhigay oo markaasi ku raajoogay shakhsiyaadka ah iyadoo dadkana markaasi la soo baaday iyagoo markaasi badqabaan sida burgeeska bogiisa labadawaa burgeeska bogiisa labada u qorayo waxaa la isweydiinayaa how smart detective sidee markaasi dabcan maskaxdii iyo weliba qaabkay u adeegsadeen in markaasi lasoo badbaadiyo waqti intee dhan ay qaadatay see lagu ogaaday wargeeska bogiisa labaad iyo faahfaahintiisa macluumaadkiisa halkaas ayaa ka dheehan kartaa ka akhrisan kartaa saaxiibayaal waa ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka idaacadda star fm codka gobolka qoybar eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan rriisoban meel walba naga joogtaan naga dhegeysanaysaan waad ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka saaxiibaya museveni waa madaxweynaha wadanka uganda waa nyeri kaguto museveni waxaa markaasi qaybta twitter-ka uu kusoo qoray inuu iska fogay inuu markaasi qaybta xaaladaha deg dega ee ay siyuduusan ku jirin waxa uuna sheegay inuu hadda badqabo caafimaad qabo isana sidoo kalesen dabcan la bumbuuninayo xanuunadiisa oo uu ku sheegay in wax keliya markaasi xumad ay qabatay isagoo hadda u sheegay inuu xaaladiis ay caafimaadda ee caafimaad qabto uuna aada u wanaagsan yahay balse uusan ku jirin i c u dhegeystayaal iska fogeeyey arrimaha iyo weliba baraha bulshada inta badan lagu dhexwado ee ah in uu sakraad yahay uuna ku jira qaybta xaaladaha deg dega ah ee i c u da sida wargeyska boogiisa toddobaad uu qoray wargeyska the standard eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan saaxiib albal dhegeystayaasha sida kusoo kaakiceen kuwa bariisteen qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaan magacaaga waalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu waa dembil xaafada sli soo dhow dembil
alxamdulilah aada la fican dhib ma jiro boqolkii boqol idaacadda maqalkeeda waa okay dhanka afkan kala socda okay waaye dhib ma jiro alxamdulilah waa isku wanaagsanahay degdeg waaye alxamdulilah dhammaan idaacadda star f m dadka ku xiran dhammaantood waa salaamaya gaar ahaan dadka hilibka qooga soo qoyo bari waxaan leeyahay maalinta idin u cinaato mana khiyaar iyo dhammaan dadka muslimiinta meel ay joogaan ba waan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxa dhiban ma jiraan
shukran dhimbil qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaaleh wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu ka waran cumar cumar cumarow soo dhowow haye
xasan alxamdulilah abubakar nabad waaye mhm
alxamdulilah wax dhibaata nabiisaraaya meeshaydan joogaaye Mm.
insaan wad allah dhigaan lin adigana dunya nabad baan soo rajeynay sida kale alxamdulilah bokeysura idaacadan waan salaama ummadana nabadgelya allah siaan leynay rabi noqon allah nasiyan leynay nabadgelyaha lagu dadaalnayna
shukran cumar dheere raaya star f m soo wanaagsan halow star f m masha allah assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu soo dhowow waa maclimo yuusuf xagar dheere malaa'ikatulrax baa ku dhawaato see lugu ahaa meerub intaa ka warqabtid alxamdu lilah abo nabad baan ku soo kacna ilaaha baa mahadlee taka taksiyaalka waa isdabamarahaya xoolaha waa isdabamarahaya ardayda way dheelihaysaa ma maqashin haye intii bogta allah caafiyo intii caafimaad qabto allahu ziyaadayo ma maqashin aamiin intii dhimatay allahu naxariisto intii noolna ilaahay au kaalmeeyo aa mutacaan assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu subax wanaagsan soo dhow walaaleh salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu waa maxamed tawana gaarisa dhika guri saaxib soo dhow maxamedow
maa insha allah alxamdulilah mhm way deganta si fiican alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale dhegeystayaasha dhammaan waxaan leeyahay barwaaqo iyo caafimaad raaxa yar reereen amni aadaan ku salaama saaxib shukran saaxiib star f m subax wanaagsan waa ku salaamaya walaale halkaa ku sugan tahay
waa qordheer burubur countiga bandheero ka waran
waa fiican bakado haye
wallahi alxamdulilah maadaama aan xanuun aan soo maray dengu fifa iyo maleera ayaa igu dhacday wallahi ilaa saamaada shukri iskale waxaan gaaray heer aan fadhiga aan ku dukado marka wallahi waxaan leeyahay horta dhammaan adiga dhegeystayaasha kulli waan idin salaame marka waxaan leeyahay ilaahay hala aqoonsada ilaahay laga cabsadaan leey maxaa yeelay wallahi haddaa xanuunsantahay ilaahay aa xasuusanta ebel aad xasuusaneed haddana markaa xanuunsatay ilaahay aad xasuusantay alla subxaana watacaala waa qafuur raxiim qof allah qofka meel ay xanuuntana isbitaallo iyo waxyaalo wallahi ana yuusuf oo isbitaal laydigeeyey anigoo diidan haddana waa laysoo celi fadhigayda ayaan ku dukaday shan beri ayaan xanuunsanay dikriga ilaahay wallahi afkayda kama bixinin أعوذ بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاضر أفكيدا كبحي وأنا اسكتفها الحمد لله إلهي ويا عاكم هذا مركب حلايا مسلمين أنت إلهي هلا قعد سنة إلهي شكراً.
هلا قوتي الله سبحانه وتعالى أن من الله محمد عليه الصلاة والسلام هذا الأبداع عليه وإلهي هلا قعد سنة وإلهي السلام
star f m subax wanaagsan soo dhowow wanaagsan oo assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu maama soo dhowow maasha allah waa dhoway naxariis ilaahan qabnaa nabadaa lagu soo qaay dhinacan ka saacday dhib ma jiro mhm
wallahi nin walba casharkiisu wato horyaa loo kala dareeraa naxariista ilaahay nasiiyo mar badan seexanayno soo kacayno xamaalinayno maxaa nicmo ilaahay qabnaa
haye saan io ka fiican ilaah nasiyaan leenay alaan al xaggiisa ilaah u deer ilaahay ummadda asiga ka aad sheeganaa ilaah waa nagu darin aan leenahay insha allah muslimiinta kullina asalaamu calaykum aan leeyahay insha allah wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu star f m subax wanaagsan soo dhowow
waan dhow yahay salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu abo waa sulaymaan taana rifa ka waran
alxamdulilah walaalow intaan ka warqabo nabad baa lagu waabarisay haye
jawi uu iska degan yahay alxamdulilah bari subaxdana xoo qoraxda hadda eegoo yar qulushahay intay soo baxday
haye intaan ogay alxamdulilah walaalaha dhegeystayaasha meel ay kala joogaanba waxaan leeyahay subax wacan oo wanaagsan subax lamid ah star f m subax wanaagsan
waa lamid ay subaka dalaala waan ku salaame shukran
waa ruqoy islaamal kujeer yusufow alxamdulilah nabad ayaan ku agbarisan wax dhibaato ma lahan ilaahay baa mahad iskale mhm
saasi ganacsiga waxbarashada alxamdulilah kale alad koronto unbaan haysta hataa idaacadda laba isbuuc markaan joogan hal maalin unbaan maqnaay wax wanaagsan hataa waa iska soo bir tilmaamateeda maahane Mm.
waa iskaga soo sanadsiisaa maahane badanaa ma maqlo koronto la-aantaasaan haystaan alxamdulilah annaga waa iska fiican wax dhibaato ma lahan
aad baa umaadsanta shukran ruqya star f m subax wanaagsan
yusuf baked maa ku salaamay shukran
mshabaxsaan guri waat ka waran shabax
alxamdulilah arrimahaas ilaahay u talagalay kula socdaane mm.
waa ka fiicannahay qoordhadha burburu allah ku caafiyaan leenahay yaan yaan leeyahay museyga aan ku aroosi rabane warkiisa dhawaanahan ma maqale mm.
allah ku caafiyaan leeyahay waana ku salaamaya shu asaa dhaaweysanaa gabadh war kama hayside shukran star f m subax wanaagsan soo dhow walaale asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu subax wanaagsan adiga dhammaan dhegeystayaasha subax la mid ah faize waaye gaarisa ka waran faysa kaarisa alxamdulilah xaafadiistiin ooga suganahay jawiga aada buu degan yahay wax dhibaato ah ma lahan waxaad alheenaan idaacadda nafiisa ka aheena ma lahan aad baan idin salaamaya shukran faysa star f m subax wanaagsan calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu xagaalas alla gaari sacdey maxamed cabdullaahi baa lidhaa haye
wax dhib ma jiro mhm
dee saakila halkaa maqlay waxaa maqlaya ninkii mutangula iyo ah, bedelkiisa la diray madaxweyne ku-xigeenka la diray oo oo jooga oo kii kalaa la diray mutangula
musalia mudavadi mutangula maaha ka fadhiyaa la diraa maqlaha loo diray marka adoo aabbaha jooga hadaa aabba kala dhistay ka waran haye
marka dee marka hore ruto orrebe kufiin uu madax ka qaldo uu ku meelmarayo ma ogeyn mudan uma haynin haye
marka waxaan arkaya dee kufiin waa ka tagsitaan liilaya shukran maxamed aada u mahadsan yahay star f m subax wanaagsan
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu
walaal ciise waa seesaayo eeshooy soo dhawow bangal ka waran
alxamdulilah walaal waa la fiican yahay waa la roon yahay haye
bangalaadaa loogu fiican yahay alxamdulilah wallahi jawiga wuu degan yahaa caruurta waxbarashay aadeyna iska fiicanna wallahi xaaladda waa okay Mm.
waa iska roonaa xaggiinaas iyo nairobi iminka see lagu yahay alxamdulilah eeshiya aad baa loo fiican yahay
waan fiicanna walaala waan ku salaamay adi iyo dhammaan muslimiinta oo ilmeelay joogaanba shukran eeshiyo xigaa kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhawow waatuu ka bixiya saaxiibkaasi oo dhegeysi ugu horreeya qadka ka baxay waan- waa dabcan ku mahadsantihiin dhegeystayaal saaxiibada bal qadka ka telefoonka ku jira ansiyo soo dhawow walaale
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu walaalo maxamed xuseen raagawey oo magaalada ohiya joogo oohiyo
haa haye ka waran oohiyo walaalo waan labanay alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale aad baa loo fiican yahay alla ka cabsi baan isku dardaarmaynaa maxaad isku darda- maxaad ku dardaarmaysaa alla ka cabsi baan isku dardaarmaynaa alla ka cabsi alla ka cabsi waa tahay maxamuud oohiye ugu salaan asagana
walaalo waan fiicannahay iyo walaalo star f m subax wanaagsan soo dhawow
alo subax wanaagsan maxamuudow subax la mid ah waa fiican tahay soo ma ahan alxamdulilah ilaahay mahadlaniyo wade annaga bil kaamil waa rafanayna idaacadda saaka waa soo waa soo yar noqotay weli aad tasix saa'idna ma ah laakiin waa inoo soo noqotay alxamdulilah waa la yara xanuunsadaa la leeyahay war kama haysaa marka alxamdulilah dee waa la xanuunsada ilaahay ha caafiyo intii jirin ani bil kaamil ma hadlayjire aa asxaabta oo dhan waxay leeyihin subax wanaagsan kiin etoobiya marakhyaar qordheer allah ku caafiyo Eh, walaashay aad baan u salaamayaa ree wajeer ruqiya waa maqlaay aniga muddo badanaan ka maqnay idaacadda naga yar awood waa iska adduune laakiin hadda waa noo soo noqota alxamdulilah khiyaarta oo dhan waxaa leeyahay subax wanaagsan alalaaga ugu weynna waxaa waay dee duqeyda meesha aad u adahay lacagtooda ilayi marka dawladdan may ka goosisay waan garan la'ana aad waa mahadsantay maxamuud daahir dhaqane marka alaa mudan waxaa leeyahy duqeyda lacagtooda hala soo dedejiyaa dheera madaxda ay maqlaayeen kulli ha u sheegaana dawladda maxaa kaloo fariinoo diraysaa
waxaa kaloo fariina aan farayaa eh, haddii dawladda waxaa leeyahy dadka beeraaleyda waa in la sha- la- dawladda madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay beeraha in la saacideeyo maxaa kaloo fariin oo diraysaa mandheera
mandheera waxaa fariin u farayaa waxaa leeyahay horta maxamuud daahir dhaqane Ee, wax badan baa la dheed lambarkayga bixinaya ninkii oo ilaa adduuntinin marka idaacadda la waayo si aan dadku isula xiriirno wax si ka- si ka- wax kaloo qaas ma jira miya wax kala qaasa afka luqada iyo Eshe-
zero Aad- seven baa leeyahay aad waa mahadsantahay shukran shukran idaacadii star f m codka gobolka qoybara dhegeysanaysaan saaxiibayaal
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan soo hanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal star f m codka gobo- gobolka waqooyi bari iyo aad nagala socotaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hogaanka gaar ahaana arrimaha gargaarka qaxootiga iyo baniaadamnimada subax walba oo talaada ahadahan oo kale ayaadna ka dhegeysataan warbaahinta star taaradu waxay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha lixaad ee juun sanadku waa labada kun saddex iyo labaatanka waxaan si toosa u gudagelaynaa inaguna bilaamayaa qeybta ugu hore ee barnaamijka hogaanka ee arrimaha gargaarka qaxootiga iyo bani aadanimada mowjadaha kala duwan ee idaacadda ayaad naga maqlaysaan haddii aad joogto caasimadda nairobi waxaad si toosan uga dhagaysanaysaan hal ibir shan dhibic sagaal haddii aad joogto dhankaasi mombaasa iyo nawaaxigeedana hal ibir saddex dhibic shan ayaad naga maqlaysaan wajeer iyo deegaanada hoostaga sagaashan iyo toddoba dhibic saddex ayaad si toosan uga dhagaysanaysaan marsabit iyo agaarkeedana waa siddeetan iyo toddoba dhibic toddobo mandheeraha iyo deegaanada hoostagana waa sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhankaas iyo gaarisa dhadhaabta nariva iyo weliba masalani sagaashan iyo toddoba dhibic xal ayaad naga maqlaysaan haddii aad joogto isyolo meru balambala banaanay iyo madogaashe waxaad naga dhegaysanaysaan hal ebir laba dhibic saddex si guudna barteena internetka ee website-ka www star f m c o k e ayaad si toos ah inooga maqli kartaan ama nagala socon kartaan halkaas ayaad ka dhegaysan kartaa wararka iyo weliba barnaamijyada idaacadda barnaamijka si wada jira waxaa idinkugu daadihin doonaa anigu ah musaab ismaaciil weliba saaxiibkiisu bakad waxaanu eegi doonaa dhegeystayaal arrimaha la xiriira dhankaasi iyo arrimaha gargaarka arrimaha qaxootiga arrimaha baniaadamada arrimaha barakaca dhammaan abaaraha iyo dhibaatooyinka markaasi taagan ayaanu eegi doonaa inagoo warbixinada kala duwan ee ay soo daabacayaan hay-adaha ka shaqeeya sidoo kalena iyagu sida aadka oola socda xaaladahan kala duwan haddii ahaan lahayn arrimaha socdaalka ee hay-adda i o m haddii ahaan lahayn arrimaha markaasi caafimaadka ee w h o arrimaha dhankaasi iyo cunnada iyo beeraha ee fao arrimaha markaasi la xiriira caruurta ee unisef iyo save the children kea hay-adahaasi oo dhan ayaanu eegi doonaa dhegeystayaal ee warbixinada kala duwan ee ay soo daabaceen ama ay soo qoreen iyadoo aan ogsoonnahay sidoo kale inay jiraan dhibaatooyin kala duwan dhegeystayaal oo iminka ka jira gobolka xaaladda sudan ayaanu eegi doonaa sidoo kale oo aan ogsoonnahay in markaasi ay ka jiraan colaado iyo weliba barakaac oo soo bilowday bilo ka hor iminkana dhibaatooyinkaasi waxa ay saameynayaan alaleeyahay gobolka si gaara waddamada ay markaasi xuduudahu ay la leeyihiin caruurta halkaasi ku sugan sidoo kale waxay qarka u saaran yihiin inay macluul markaasi ku dhacdo iyo gaajo ayaa laleeyahay waa kalabar caruurta sidoo kale dad badan ayaa halkaasi ku tabaalaysan si goodaba arrimahaasi ayaanu eegi doonaa laakiin hadda in ka badan afartan iyo kow kun iyo laba boqol oo qof ayaa lagu qiyaasay inay ka soo gudbeen sudan oo ay galeen etoobiya badina waxaa leeyahay waa dad markaasi etoobiyaana oo iyagu ka soo noqday intii ku joogtay lixdii bishan ayaana markaasi xogtan lasoo saaray afartan iyo kow kun oo qof inay markaasi ay ka soo gudbeen xuduudda u dhexeysa sudan iyo etoobiya ayna waddankaasi ku soo laabteen inkastoo leeyahay badi waa dad markaasi etoobiyaana oo iyagu soo noqday oo u soo noqday dalkooda tirada markaasi tirada badan ee maalinlaha ah ee aan kala go-a lahayn ee u dhexaysa toddoba boqol ilaa iyo kun maalintii ayaa caqabad ku ah awoodaha wax ka qabashada ee gobolka loo yaqaano metema oo ah meesha ay ka soo qulqulayaan yani waxaa lagu qiyaasayaa tirada maalinlaha ah ama qiyaasta inta qof ee markaasi soo gashay etoobiya kana soo gudbaysa xadka sudan toddoba boqol ilaa iyo kun qof maalintii in ka badan afar kun oo qaxooti ah magangelyadoon iyo ilaa siddeetan qof oo soo laabtay ayaa ku haray goobta laga soo gala metema taasoo keentay cidhiiri ee sidoo kalena keeni karta soo galootiga khataraha caafimaadka iyo weliba ilaalintoodaba inay caqabad ku noqoto cunto markaasi haddii ay ahaan lahayd cunno biyo la cabo iyo adeegyada caafimaadka ayaa lagu bixiyaa barta laga soo galo ee gobolka metema iyo goobta gaadiidka ee mondefro terara loo yaqaano laakiin adeegyadu aad ay markaasi uga fog yihiin waa baahida halkaasi yaasha iyo daboolidoodaba aad ay uga fogyihiin ayaa leeyahay dabcan in ka badan sagaal iyo toban kun shan boqol oo etoobiyaan ah oo soo laabtay ayaa markaasi la siiyey adeegyo markaasi gaadiid ay ku soo safri karaan oo ay ka yimaadeen metema oo ay u kala safraan ama ay ku kala tegaan deegaanada ay markaasi u joogaan ilaa kun qof ayaa maalin walba yimaada metema ee loo yaqaano metema point of entry p o e oo ay markaasi hoydaan ugu yaraan ilaa iyo markaasi waxaan leeyahay diyaargarow dheeri ah oo ay ku jiraan in markaasi dadka soo laabanaya gaadiid loo sameeyo safarka dheer iyo mararka qaarkood khataraha ee ku gaadaaman dadka iyagu soo gudbaya ama kasoo gudbaya xuduudda soo galootiga oo qeyb ay ka tahay ama ay ku jiraanba haweenka iyo caruurta oo iyagu qarka u saaran sidoo kalena banaanka u yaala khataraha ugu badanaya leeyahay ayaa aan u baahana gurmad maalinla ah oo ku saabsan in markaasi ay helaan cunno fresha sidoo kale ay helaan biyo sidoo kale ay helaan nafaqaynta iyo adeegyada caafimaadka hoyga iyo waxyaabaha aan cuntada ahayn iyo kuwa kale sidoo kale halka laga soo galo in ka badan afar kun oo qaxooti iyo magangelyo doon iyo ku dhowaad siddeetan qof oo iyaguna markaasi halka soo laabtay oo aan haysanin meel ay aadaan ayaa ku sugan meelo iyaguna cidhiiri ah taasoo keeni karta in uu dilaaco cudurro sidoo kalena ay khataro caafimaad halkaasi ka dhashaan xaaladda haweenka iyo carruurta ma ahayn mid wanaagsan maadaama khataraha ilaalintu iyo weliba badbaadintoodu ay markaasi aada u hooseyso sidoo kale khataradana ay la kulmi karaan ay aada u sarreeyaan sababto waxaa leeyahay habeenkii oo dhan waxay joogaan meelo bannaan ama hoy markaasi ama hoy coosho ka samaysan oo iyagu markaasi isugu yimaadaan kuwa imaanaya laftooda waxaa laga hadlayaa waa xadka markaasi etoobiya ayaanu ka hadlayna dadka soo galaya ee soo galootiga ah iyadoo ay socdaan dadaalo ay wadaan hay-adaha markaasi ay la shaqeeyaan ka shaqeeya arrimaha gargaarka markaasi kaayna ka dhexayso ayaa laleeyahay waa lagu qiimaynayo xaaladda xuduudaha kale ee dalka laga soo galo waa dalka etoobiya ayaa waxaa la sheegayaa in qaxootiga iyo magangelyo doonka ku sugan gobolka loo yaqaano gambela ay tahay inay ka soo socdaalaan meelaha ay markaasi ka gudbaan oo ay tagaan xerooyinka qaxootiga ee jira ama ay inta badani la joogaan dadka ay martida u yihiin maadaama aysan jirin markaasi taageerada la yaqaano ee u dhexaysa aagaga meelaha laga soo galo isgoys iyagana loo yaqaano bobi ee ku yaala gambela oo ay markaasi waxaana hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo howlgalayaashooduba ay raadinayaan si ay u gaaraan dadka goodoonsan oo ku goodoonsan meelahaasi aanu soo sheegnay sababo la xidhiira waxaa leeyahay shaqaaqooyin beeleed oo socda oo lasoo sheegaya iyaduna ayaa halkaasi qayb ka ah meelaha guba woreda mezakelzon ee banisagul loo yaqaano beneshagul gams ayaa lagu xaqiijiyey in kumanaan qof ay ka yimaadeen sudan intii u dhexaysay bilihii abril ilaa iyo bishii aanu soo dhaafnay ee mey sidoo kalena meelaha loo yaqaano ama aagaga metekel dhexdeeda sidoo kale waxaa leeyahay waddada isku xirta halka loo yaqaano asosa ilaa iyo guba ayaa iyaduna markaasi qeybka ah oo ay ka jirtaa dhibaatooyinka marka hadda eegto tirada markaasi dadka tirada badan ee maalinlaha ay yimaanaya ee ilaa iyo kunka lagu qiyaasay maalin kasta ayaa caqabad ku ayaa leeyahay awoodaha wax kaqabashada ee halka loo yaqaano metema dadka markaasi imaanaya xuduudda ma helaan adeegyo ku filan oo nafbadbaadina sida cunooyinka iyo sidoo kale waxyaalaha aan cunnada ahayn sidoo kale biyaha ayaa qeyb ka ah fayadhowrka iyo nadaafadda iyo weliba arrimaha caafimaadkaba sidoo kale adeegyada dhankaasi iyo lagu ilaalinaya dadkan waxay sidoo kale ay tahay mid xadidan oo ayna markaasi xadidan yihiin inay ka jawaabaan dadka tirada badan ee soo galootiga ah iyo weliba adeegyada halkaasi loo baahan yahay isma lahan waxayna keenayaa keenaysa ee leeyahay inay markaasi qarka qarka u fuulaan khataro aada u sarreeya laakiin taas oo sidoo kale damaanad qaadaysa baahida deg deg ah iyo weliba jawaabta loo baahan yahay waxaana qayb ka ah in loo baahan yahay hoy iyo waxyaabahaasi intaa waxaa dheer iyadoo la tixgelinayo waxyeelada ee markaasi roobabkii horaantii bishan ee u geysteen waa meelaha markaasi teendhooyinka iyo hoyga coosha ka samaysan iyo saamaynta shakhsi ahaaneed ee dadka imaanaya iyo sidoo kale kaydinta sahayda caafimaad waxaa jirta leeyahay baahi deg dega loo qabo in markaasi mas-uuliyiinta dowladda iyo hay-adaha ay markaasi ka shaqeynaya halkaasi ee arrimaha gargaarka ah inay dejiyaan qorshe deg deg ah oo looga jawaabayo masiibooyinka suurtagalka ah ee ka dhalan kara gobolkaasi loo yaqaano metema ee ay kasoo gudbayaan dadka qaxootiga xafiisyada maamulka ee dowladda ee heer gobol ee gunduwa iyo weliba heer degmo ee metema waxay bixinayaan sidoo kale dhuldheeraada si ay u taageeraan dhismaha hahoy sidaas darteed si loo yareeyo ayaa layidhi ciriiriga ka jira xuduudka ee metema ee pointka ee loo yaqaano p o e iyo goobta loo yaqaano mondefro terera ee qaxootiga iyo magangelya doonka in markaasi la bixiyo hoyga ama bixinta hoyga dhulkan iyo weliba raritaanada la dadka iyagu la doonaya in la raro waa inay markaasi dadejiyaan ayaa laleeyahay ama si deg dega loo qabto iyada oo markaasi laga soo bilaabay afartii bishan in ka badan lix kun iyo saddex boqol oo qaxooti ah iyo magangelyo doon ah ee markaasi lagu baaray halka loo yaqaano metema dhanka kale waxaa socda qorshe lagu dhisayo xero qaxooti oo rasmi ah oo markaasi laga dhisayo dhul ku yaala deegaanka loo yaqaano kumeer kabele oo toddobaatan kilomitar u jirta xuduudaasi waxaa intaa dheer dhul loogu talagalay mari labaad oo iyaguna qaxooti iyo magangelyo doonka ah ay imaanayaan ee laga doonayo in laga hirgeliyo halka loo yaqaano deal ber oo toban kilomitar u jirta medema iyaduna sidoo kale waana waxyaabaha imika ee taagan kana taagan ee xidka u dhexeeya etoobiya iyo weliba suudan waxaa kale uu maamulka magaalada metema siiyey dhul laga dhisayo goob ay markaasi maraan dadka soo laabanaya ee soo gelaya gudaha magaaladaasi imaanshiixa iyaduna waxay kor u dhaafeen afartan kun laga soo bilaabay lixdii ama intii ku joogtay lixdii bishan juun iyadoo tirada dadka etoobiyaanka ee soo laabtay ay markaasi sii laba jibaarmayaan ama ay sar usii kacayaan ayna ugu badan yihiin liiska ee tirooyinkaasi aynu ka hadlayno waa tahay waxyaabaha markaasi ku gaadaaman dhegeystayaal ee arrimaha xadka etoobiya iyo weliba waa tahay dhankaasi iyo markaanu eegno waxaa leeyahay toddobaadkii u dambeeyey ee bishii aanu kasoo gudubnay ee hay-adaha iyagu ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo weliba ee bani aadamnimada iyo weliba la howlgalayaashood waxay markaasi cunno siiyeen in ka badan ee laba kun afar boqol lixdan iyo shan qof oo markaasi joogay xadkaasi aanu ka hadlaynay ee metema point loo yaqaana p o e iyo sidoo kale goobta gaadiidka ee mandevro terera halka iyaguna sidoo kale dad qaxooti ah oo gaaraya laba kun shan boqol afartan iyo shan iyaguna markaasi la siiyey agabyo kale isugeyn sagaal kun siddeed boqol iyo lixdan qaxooti ah magangelyadoon iyo sidoo kale kuwa soo noqday oo etoobiyaan ah ayaa la siiyey cunto goobta safarka iyo weliba goobta laga soo galo laga bilaabay intii ku joogtay aan dhahday afartii bishii bishan aan ku guda jirno ee juun caafimaadka oo kale markii la eego waxaa leeyahay soddon iyo lix kun oo baaritaano caafimaad oo lagu sameeyey halka loo yaqaano metema iyo xadkaasi laga soo bilaabay kowdii bishii juun ama bishan aynu ku guda jirnay ee juun in ka badan lix boqol oo xaaladood oo u badan shuban biyood iyo weliba caabuqyada mareenka ama neef mareenka ayaa la aqoonsaday isbuucii ugu dambeeyey ee bishii may kooxaha caafimaadka deg deg ah waxay iyaguna sii wadaan bixinta adeega caafimaadka ee dhankaasi metema iyagoo taageero ka helaya wasaaradda caafimaadka iyo weliba dhakhaatiir ku takhasusay dhanka caafimaadka dhimirka iyo weliba cilmi nafsi oo dhowaan la geeyey ee dhankaasi iyo goobaha u dhow xuduuda waxaana loogu talagalay si markaasi dadka iyagu kasoo gudbaya kana soo cararaya dagaaladaasi ee soo gaaraya etoobiya si gaara xuduudaasi kasoo tallaabaya in la siiyo waxaa loo yaqaana counseling in markaasi qaab maskaxaaneed loo wanaajiyo oona lasoo dhoweeyo sidoo kale maadaama sida warbixintu ay sheegayso durbadiiba xanuuno markaasi halkaas laga aqoonsadayba ilaa iyo soddon iyo lix kun oo qof oo la baaray lix boqol oo kiisas ah oo markaasi shiwambiyoodka iyo dhanka caabuqyada neef mareenka oo kale laga helay waxaana hadda ay sheegayaan hay-adaha in ay sii laba jibaari doonaan arrimaha la xiriira waa ka shaqaynta iyo weliba gurmadka dadka kasoo talaabaya maadaama dadka lagu qiyaasaya ilaa iyo kun maalin kasta inay soo gaarayaan halkaasi tiradana ay sii socon karto ama sii badan karto haddii xaaladaha ay kasii daraan wadankaasi dariska ee sudan waxaa markaasi la xusay in bixinta daryeelka caafimaadka ee habeenkii sidoo kale laga maarmaanta ayaa leeyahay ee dadkana ay u baahan yihiin yacnii habeen iyo maalinba in laga shaqeeyo waa arrimaha la xidhiira caafimaadka takhaatiirtaasi ee qeybaha kala duwan ku takhasusay haddii ahaan lahayd dhanka caafimaadka iyo weliba dhanka waa cilmi nafsiga iyaguna ay sii labajibaaraanaya la yiri xaaladaha markaasi ay ka shaqeynayaan iyo weliba waxyaabaha ay sameynayaan in ka badan afartan iyo kow kun oo qof marka afartan iyo kow kun ama ku dhowaad afartan iyo laba kun oo qofba ayaa iyagu markaasi ay yihiin dadka imika soo ka soo cararay halkaasi dagaalada ka jira suudaan ee gaaray wadanka suudaan iyaga oo qaarkoodna magangelyadoona qaarkoodna iyagu markii hore ka cararay halkaasi suudaan u cararay haddana mar labaad ka soo cararay oo iminka leeyihiin waxaan maciin bidayna ama door bidaynaba wadankii aan horey ka carnay ee etoobiya maadaama iyaduna ay ka jireen dhibaatooyin sanadihii lasoo dhaafay dagaalada waqooyi gobolka tigrey oo kale iyo weliba qaar ka mid a gobolada kale ee wadankaasi oo ay ka jireen waa isqabqabsi iyo weliba colaado ilaa ay haddana meelaha qaar ay ka taagan yihiin waxyaabaha sababay in haddana mar kale ay soo maciinbadaan oo iyaguna ay dib ugu soo laabtaan ayaa leeyahay iyagoo hay-adaha iyo weliba maamulka maxalliga sidoo kale ay sheegeen inay sameyn doonaan ama ay bixin doonaan dhulal kala duwan oo lagu soo dhoweeyo dadkaasi dhegeystayaal waana waxyaabaha markaas iminka ka taagan gobolka geeska africa amba si guudba markaanu eegno qaaradda ka taagan iyo colaadaha iminka kasoo cusboonaaday wadankaasi saameynta uu sidoo kale ku leeyahay ama ku yeeshayba durbadiiba wadamada dariska ah ee xuduudaha uu la wadaago iyadoo oo kumanaan qof ama boqolaal kun oo qof ay ka kala gudbeen xuduudaha kala duwan ee wadamada dariska ah ee wadankaasi dariskala sida wadanka etoobiya aan hadda ka hadlayna dhegeystayaal ee dhowr iyo afartanka kun ee qof ay soo gaareen waxaana kasii badanaya laleeyahay wadamada kale ee xuduudaha ee iyaguna halkaasi looga looga gudbay iyo xitaa dadka ku barakacay gudaha internal i d pska loo yaqaano ayaa iyagunaba kasii badan tiradaasi dhegeystayaal yuusuf bakad iyo musa ismaaciil yaa si wada jir idinkugu daadiinaya barnaamijka waan soo dhaweynaynaa mar kale dhegeystayaal mawjadaha kala duwan idaacadda ayaad naga maqlaysaan iyo weliba barteena internetka ee w w w dot star f m dot c o dot k a barnaamijka alaab waxaanu ku eegnaa arrimaha la xiriira qaxootiga iyo weliba gargaarka iyo barakaca dhegeystayaal iyo arrimaha abaaraha dhibaatooyinka markaasi taagan ee ka jira gobolka iyo guud ahaan caalamka ayaanu ku eegnaa iyadoo aanu qeybtii hore barnaamijka kusoo eegnay waa saameynta uu etoobiya ku yeeshay barakaca iyo weliba qaxootiga kasoo qulqulaya wadanka suudaan e dhankaasi iyo aanu tagno waa wadanka suuriya dhegeystayaal ama syriya waxaa leeyahay sida markaasi agaasimaha guud ee ururka caalamiga ee socdaalka ee i o m antonio vitorino ayaa kor u qaadaya qayladhaanta ku saabsan yaraanta maalgelinta howlaha bani aadanimo ee loo baahan yahay in lagu taageero malaayiin markaasi suuriyaan ah iyo bulshooyinka ay martida u yihiin ee suuriya iyo dalalka dariska ah yani waxaa halkan markaasi sida uu sheegayaba uu leeyahay waxaa aad iyo aad u yaraatay lacagihii lagu maalgelinayay sidoo kalena loogu deeqayay dadka waxaa kasoo qaybgelay markaasi uu kasoo qaybgelayaba agaasimaha guud ee i o m shirka brazils ee dhacaya afar iyo tobanka ilaa iyo shan iyo tobanka bishan waxaana markaasi ka dhigan yahay fursad muhiima oo si wadajir ah loogu muujinayo wadajirkai weliba kagonaanta dadka ay sida aadka u saamaysay dhibaatada ka taagan wadankaasi syriya laba iyo toban sano tan iyo markii ay bilowdeen qalalaasaha suuriya waxaa markaasi ay weli ka mid tahay ama markaasi ah mid ka mid ah dhibaatooyinka bani aadamnimo ee ugu weyn adduunkaya leeyahay ama si kale markaan u dhigna wadankan waa markaasi wuxuu ku jiraa wadamada xaaladaha bini aadanimo ee ugu badan ay ka taagan yihiin guud ahaan caalamka iyadoo lix dhibic lix milyan oo qof ay ku barakaceen gudaha dalka iyo ugu yaraan shan dhibic saddex milyan oo qaxooti ah oo ka diiwaan gashan dalalka dariska ah sida markaasi sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka hay-adda i o m waxay codsatay lacag gaaraysa sagaashan iyo sideed milyan oo dollar si ay u taageerto hal dhibic sagaal milyan oo qof oo ku sugan gudaha waddanka suuriya iyo lacag gaadhiisa waa boqol iyo sideed milyan oo dollar si loo taageero ayaa layidhi waa in ka badan siddeed boqol iyo toban iyo toddoba kun oo qaxooti ah iyo bulshooyinka markaasi ay martida u yihiin dadka suuriya iyo bulshooyinka ay martida u yihiin waxay muujiyeen adkaysi cajiib ah intii lagu guda jiray isku orimaadka iyo weliba dhibaatooyinka daba dheeraada ayuu yidhi agaasimaha guud waa ninka lagu magacaabo vitorino waxay u baahan yihiin uu yidhi taageero maaliyadeed oo joogto ah iyo weliba wadajirka beesha caalamka ay u baahan yihiin uu yidhi dadkan iyadoo tirada dadka u baahan ay sii kordhayso gaar ahaan wixii ka dambeeyey dhulgirradii bishii labaad qorshaha waxaa leeyahay ka jawaabista arrimaha bani-aadinimo ee sanadkan labada kun saddexiyolabaatanka la hirgeliyey ayaa weli markaasi loo qoondeeyey ama maalgelintiisu ay mareysaa boqolkiiba kow iyo toban oo keliya oo sanadkan intuu bilowday lacagahaasi lagu deeqay taasoo micnaheedu tahay in boqolkiiba siddeetan iyo sagaal maalgelinta loo baahan yahay ama weli aan la maalgelinin iyada oo shan iyo toban dhibic saddex milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bani-aadinimo oo ka dhigan ku dhowaad toddobaatan boqolkiiba dadweynaha ee dadka dadka suuriya waxay sii wadaan inay markaasi kasii socdaaba inay la kulmaan caqabado maalinla ah si ay u daboolaan ayaa leeyahay baahiyaha aasaasiga iyo dhibaatooyinka markaasi ee ka jira dhulgariirkii lixdii bishii labaad wuxuu sidoo kale uu kordhiyey sidoo kalena uu ku daray culays aan la qiyaasi karin oo soo gaaray dadka la ildaran laba iyo toban sano oo colaado ah burbur dhaqaale saamaynta masiibadii covid nneteen iyo weliba xanuuno sida daacuun oo halkaasi ka dilaacay mustafa wuxuu ka mid yahay dad badan oo markaasi ku barakacay waqooyi galbeed ee waddanka suuriya kuwaasi oo ku guulaystay inuu u gudbo dhibaatooyinkii uu la kulmay ma markaasi ka gudbo inkasta oo uu markaasi uu itaal daran yahay haddana waxa uu sii waday inuu helo habab uu dakhli ku helo oo uu ku masruufo qoyskiisa waxa uu fursad u helay inuu ka qayb galo tababarka maamulka ganacsiga ee hay-adda i o m waxa uuna helay deeq ka caawisay inuu furo dukaan uu leeyahay oo khudaar uu ku iibinayo waxyaabaha kale waxaan ku noolayn xaalad ka wanaagsan ka hor inta aysan colaadu ka dhicin tuuladayda yidhi laakiin deeqda iyo fursadda aan ka furtay ganacsigayga ayaa qoyskayga siiyey fursad cusub oo ay ku dhistaan nolol wanaagsan ayuu yidhi mustafa qorshaha jawaab celinta qaxootiga iyo weliba midka adkaysiga ee sanadkii labadi kun labaiyo labaatankii ee tris r p loo yaqaano ee caawinta qaxootiga iyo jaaliyadaha martida loo yahay ee waddamada dariska ah ayaa sidoo kale goobjoog ka ahaa arrimaha markaasi lacagaha lagu aruurinayo maalgelinta ugu hooseysa iyada oo waa sagaal iyo soddon boqolkiiba ee sanduuqa la doonayey in wax lagu maalgeliyo sanadkii hore ee la maalgeliyey marka loo barbardhigo afartan iyo lix boqolkiiba sanadkii kasii horeeyey ee labadii kun koob iyo labaatankii taasoo micnaheedu tahay in sanadba sanadka kasii dambeeya baahiyo ay sii kordhayaan maalgelintan ay sii yaraanaysay sanadkii labadii kun laba iyo labaatankii im waxay codsatay in ka badan laba boqol soddon iyo saddex milyan oo dollar si loo taageero shakhsiyaadka ugu nugul waddanka suuriya iyo dalalka markaasi dariskala ah laakiin syriya iyada oo markaasi lixdan iyo sagaal dhibic shan milyan oo dollar laga soo ururiyay deeqbixiyaasha adduunka oo dhan i o m iyo weliba hay-adaha la shaqeeya ee la howlgalayaasheeda ah waxay awoodeen inay taageeraan in ka badan laba dhibic hal milyan oo qof taageeradu waxay isugu jirtay bixinta gargaar naf badbaadin sida hoy inay helaan sidoo kale cun ay helaan biyo la siiyo daryeel caafimaad iyo sidoo kale qeybka ahaa si loo kordhiyo helitaanka adeegyada asaasiga habnooleedkooda waxbarashada gargaarka dhanka arrimaha sharciga taageerada nafsaaniga iyo kobcinta wadajirka ee bulshada ayaa qeybka ahaa arrimaha ay ka shaqaynaysay i o m iyo weliba hay-adaha kale ee la shaqeeya waxay bilaabeen wax ka qabashada xaaladaha deg dega saacado gudahooda dulgariirkii kooxuhu waxay awoodeen inay u diraan ayaa layidhi gaadigii markaasi ugu horeeyay i o m ka soo gudba xuduudka waqooyi galbeed ee suuriya saddex maalmood kadib taas oo ka dhigaysa urwaa kooxda ugu horeysay ee qaramada midoobay oo dib u bilaabay gargaarka xuduudaha laga bilaabay sagaalkii bishan i o m waxay soo saartay saddex boqol afartan iyo saddex baabuur oo gargaar ah ama intii ku joogtay anrahde sagaalkii bishan i o m ayaa waxa ay soo saartayba saddex boqol iyo dhowr markaasi gaari ama baabuur oo gargaar dhanka xuduudaha guud ahaan wadamada martida loo yahay baayaha qaxooti iyo midka bulshooyinka martida loo yahayba ayaa sii kordhaya taageerada habnooleedyada bulshooyinka martida loo yahay iyo qaxootiga ayaa ah mudnaan muhiim ah gaar ahaan marka la eego caqabadaha dhaqaale ee isa soo taraya sidoo kalena faraha kasii baxaya iyadoo ay sii xumaanayso xaaladda dhaqaale ee waddanka tusaale lubnaan oo kale i o m waxay xiisay markaasi bixisay fursado shaqo lacag ah ee sidoo kale si uga caawiso qoysaska dhiban inay daboolaan baahiyahooda asaasiga waxayna gaarsiisay waa deeqyo kale iyo weliba deeq ay siiso ganacsiyada maxalliga ah ama kubcin si ay u taageeraan habnooleedyada muddada dheer oo ay abuuraan wax badan oo fursado shaqo ah oo loo baahan yahay tani waxay ku suurta gashay taageerada ay ka heshay jamhuuriyadda kuuriya ee sanduuqa horumarinta ee qatar oo kale iyo weliba jaban i o m waxaay kaloo ay taageertaa waa qaxootiga nugul ee ku sugan jordan iyadoo bixisa tababaro xirfadeed iyo weliba deeqo ganacsiyada yaryar iyo kuwa bilowga ah oo ay ku jiraan xoojinta dhaqaalaha iyo barnaamijka adkeysiga ee maxalee markaasi ay maalgeliso dowladda kuwait im waxa ay fududaysay dibudejinta ilaa iyo saddex iyo labaatan kun lix boqol siddeetan iyo siddeed qaxooti suuriyaan ah oo la geeyey toban iyo sagaal waddan sanadkii labadi kun labaiyo labaatankii kuwaas oo kala ka kala yimi turkiga lubnaan urdun iyo ciraaq taas oo markaasi tirada guud ee qaxootiga la dejiyey tan iyo bilowgii dagaalka suuriya ka dhigaysa laba boqol soddon iyo sagaal kun ilaa afartan waddan ayna markaasi qeyb ay ka yihiin sida markaasi ay warbixintu ku sheegaysa dhegeystayaal inta yuusuf aan microfone ku wareejin aan dhankaasi iyo suudaan haddii aanu eegno dhegeystayaal waxaa leeyahay in ka badan sagaal milyan oo caruur ah oo ku sugan waddanka suudaan oo waana in ka yar kala bar dhammaan caruurta dalkaasi ayaa wajihi doona cuntayari ba-an bilaha soo socda sababa la xidhiira colaada iyo weliba carqaladaynta ee dhankaasi lagu hayo wax soo saarka sida ay sheegtay hay-adda save the children tani waa korol hal dhibic toddoba milyan oo caruur ah oo gaajo soo food saartay tan iyo markii dagaaladu ay qaxeen ay qarxeen laba bilood ka hor markaasoo toddoba dhibic lix milyan oo caruur ah ay horey u soo food saartay cunno yari kororka oo ah boqolkiiba labaiyo labaatan ee laba bilood gudahooda iyadoo aan la helin taageero la xidhiira waxay markaasi u horseedi doonto waxaa leeyahay silaca badan ee nolosha dhallinyarada siday hay-addu gargaarka sheegtay bishay aynu soo dhaafnay ee mey oo kale waxa ay sida caadiga markaasi ah u taagan tahay bilowga xilliga beeritaanka ee waddanka suudaan iminka lagu guda jiro marka beeralaydu ay qaataan waxaa leeyahay waxay qaadan jireen deenyar sidoo kalena ay soo iibsadaan abuur iyo dalaga markaasi ay beeraan si ay u soo saaraan midhaha ee la guran doono bisha oktoobar ilaa november dalagyadani waxay aasaas u yihiin dhammaan cuntooyinka ee tusaale kuwa qoysaska ama familka oo kale inta lagu guda jiro xilliga jilaalka markuu dalagu yaryahay colaadda ayaa kumanaan beerila ayaa ku qasabtay inay ka baxaan dhulkooda waxaana burburka ku yimid nidaamka bangiyada uu si weyn hoos uga dhigay halista deymaha ama hilista deymaha in la helo shirkado badan oo ka mid ah kuwa beeraha oo inta badan iibin jiray bacriminta iyo weliba sunta cayaanka iyaguna albaabada loo laabay waxaana shidaal la-aan ay keentay in beeralayda aysan ku shaqaynan karin cagaf iyo weliba waxyaabaha kale ee beerta lagu falo qiimaha sidoo kale waxyaabaha ama cunnada iyo dambiisha maxalliga markii horeba boqolkiiba siddeed iyo labaatan ka sarreeyey sidii caadiga ahayd ee bishii saddexaad oo kale markii loo barbardhigo ayaa la filayaa inuu markaasi ku kordho boqolkiiba shan iyo labaatan kale saddexda ilaa iyo lixda bilood ee soo socota haddii colaaduhu ay sii socdaan qiimaha badarku sidoo kale daruuriga sidoo kale la filinayn inuu kordho inta udhexaysa laba boqol ilaa toddoba boqol ayaa leeyahay ee sanadka soo socda marka la barbar dhigo celceliska shanta sano safda children ayaa sheegtay dhibaatadani ay galaafan karto nolosha dad badan oo dhallinyaro ah iyadoo qoysasku ay markaasi la halgamayaan siday cunto miiska u saari lahaayeen oo usoo saari lahaayeen qoysaskooda iyadoo suudaan ay horey markaasi usoo wajahday mid ka mid ah heerarka ugu sarreeya ee cuntoyari iyo nafaqa dare ee guud ahaan dunida dhegeystayaal waxaana imika laleeyahay caruurtaasi aadka u tirada badan ee ilaa iyo sagaalka milyan ee caruur ah markaasi tiradaasi kala bar tirada caruurta ee ku nool waddankaasi ayaa iyagu waxaa hadda ay noqonayaan kuwo qarka u saaran sidoo kalena ku sugnaanaya xaalad markaasi hubanti la-aana iyo xaalad daryeel la-aana iyo xaalad cunayari oo soo wajahda sida ay hay-adda save the children ay sheegaysa waxayna leedahay haddii markaasi xaaladdu isbedelin sidoo kalena ay beeralaydu ku laabaneen beerahooda cunayarada horeyba usii jirtay waddankaasi iyo xaaladda iyo dhibaatadii ayaa si laba jibaarmi kara sina laba jibaarmi doona ayay leeyihiin dhegeystayaal waxyaabaha markaasi ugu xiisaha badan ee miiska inoo saaran ee ku saabsan dhibaatooyinka ka jira suudaan iyo weliba suuriya iyo sidoo kale xitaa etoobiya ayay qayb ka hayeen dhegeystayaal yuusuf bakad ayanu ku wareejinaya microfoonka isaguna si uu noogu soo qabto bal dhibaatooyinka aan dhexday xaaladaha kale iyo wararka kale ee ku saabsan arrimaha gargaarka arrimaha qaxootiga iyo weliba arrimaha bani aadanimada
degeystayaal idaacadii star f m codka gobolka qeybare dhegeysanaysaan saaxiib el dhammaantiina ku mahadsantiin la socodka dhegeysiga xulashada w w w star f m co k muscab ismaaciil iyo yuusuf baakad ee barnaamijka si wada jir u daadihinayaan arrimaha gargaarka biniadnimada ee qaxootiyada hay-adaha qaramada midoobe sida hay-da socdaalka adduunka ee io m ta hay-adaha markaasi u qaabilsan qaxootiyada un h c r hay-adaha dabcan caruurta u qaabilsan unisef hay-adda cunada w f b hay-adda caafimaadka w h a tan beeraha faw iyo dhammaan hay-adaha maxalliga ee dunida ka howlgala iyo sidoo kale soomaaliya kenya iyo etoobiya warbixinadan ayaan dhegeystayaal wadaegi doonaa bal warbixin iminkaan soo qabta inta u dhexeysay waa sagaalka juun dhegeystayaal dabcan oo taarikhda maanta sidoo kale saddex tobanka ku beegantahay unisef weliba howlwadanadeeda waxay markaasi dabcan gaareen ilaa ugu yaraan shan milyan oo qof oo ku jiraan dhalinyaro iyo weliba waa dabcan dhalinyaro waddanka markaasi burkina faso waxqabadya oo markaasi ku sheeyn lagu badbaadinayo macluul halkaasi ku saabsan iyo weliba kahortegada nafaqoxumada carruurta halkaas iminkana ayla daala dhacayaan waxayna ku sheegeen inay hadda dhimasho waliba markaasi qarka u saaran yihiin hal kadib markii biyo biyaha markaas ay ku sheegeen inay badqabkooda ama xaaladooda caafimaad aysan u wanaagsanayn saaxiibadoo sidoo kale ka hor dabcan ay sheegeen in ay nus milyuun qarka u saaran yihiin inay dhibaato markaasi ku haabsato diiwaangelinta ayaa hadda markaasi ka socota iyadoo sidoo kale la tacalayo qaybka waxbarashada wiilashii gabdhaha sidoo kale wax loogu qaban lahaa ama sidoo kale wax loo bari lahaa dhalinyarada weliba waa dabcan waxaa dalka burkinafa waa burk waa burkina faso markay waxay ku sheegeen in hadda qaybta xirfadda ah oo sidoo kale waa xirfad wanaagga ay u helayaan si fiican loo dabcan qalabeynayo loona siini doono dhalinyarada si wax markaas ugu soo qabsada mise uga shaqaystaan dhegeysa idan xaaladaha adagtay waxaana ay sheegeen in dhalinyarada u baahan yihiin inay helaan markaas aqoonta weliba agab kale ay ku difaacan nafsadooda mise isku soo saaran karaan weliba tan bulshada maalgelinta dhalinyarada waxay markaas sheegeen inay markaas lama huraan tahay si wax loogu kordhiyo waxaana markaas uga faa'idaystaan waxay sheegeen in tirada lagu saari doono dhalinyarada weliba qaybta markaas dumarka sida ay ku tiri markaas sandra latrof wakiilka unisef u qaabilsan burkina faso safarkan oo markaas lagu magacdaro faso juniye ayaa dabcan la booqan doonaa ilaa iyo inta saddex iyo tobankoo maanta ay ku beegan tahay burkina faso isagoo dabcan sideedii soo bilaabatay isagoo dabcan iyadoo la gaarsiin doono ugu yaraan shan milyan oo qof oo markaasi lagu badbaadin doono xaaladaha sida tooska hadda markaasi ugu beegsanayo mise lagu gaarsiinayo siddeetan kun oo markaasi dhalinyaro ah fariimo dabcan ku saabsan dhanka nadaafadda caafimaadka iyo sidoo kale dabcan nafaqaynta iyo kahortegidda gudniinka fircooniga dhigeysa iyo guurka ubad dabcan guurka degdega sidoo kalena hubinta xaqiiqada si markaas loo eliyano dhaqan waa dabcan xeerka markaasi dhaqameeda u yaalo waa dabcan qaramada midoobay waxaa kaloo ay hiigsanayaan ilaa iyo saddex kun laba boqol oo qof oo markaasi ka dabcan ka tallaalaan dabcan cudurka markaasi cagaarshooga ee b oo ah markaas sababta ugu weyn ee markaas imikan hadda ee khatar wadankaasi ka saagan tahay waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystaal kansarka oo la sheegaya in shan kun oo qof markaasi u dhimatay wadanka burkina faso munaasabadan ayay markaasi kadacan ku dhalisay dabcan sidii markaas wax loogu qaban lahaa kadib warbixin ay soo saartay u report oo ah markaasi dhaqdhaqaaqyada markaas ilaa iyo boqol iyo konton saddex kun oo macamiil ah oo markaas dabcan waa raalli hade waa boqol iyo konton waa boqol iyo konton iyo saddex kun oo wadankaasi dhallinyaraha ku sugan oo hadda u baahan in markaas wax loo qabto waxay sheegeen in hadda xaaladaha wadankaasi ay gacanta kasii baxayso sidoo kalena sicir bararka iyo weliba howlo fara badan ee isku biirsaday ay tahay fariimaha hadda ugu badan ee la doonaya in wax markaas laga bedelo mise laga qabto xaja socdaalka waxay sidoo kale iminkana dareemaysaa xaaladaha isbedelka cimilada wuxuuna markaa ay raadinaysaa qaab kaloo markaasi lagu wanaajin karo dhegeystaal si markaasi loo mideeyo wadajirka bulshada ee wadankaasi burkina faso safarkan ayaa markaasi kusoo beegmaya xilli burkina faso ay ku jirto xaalad binaadinimo oo aan hore loo arag iyadoo caruurta iyo weliba qoysaska ah ay aada u badan yihiin inay halis ugu jiraan xanuuno iyo weliba nafaqa darro owgeed waxaa iskuullada ayaa isaga iyo dabcan qaarkood iskaga tegeen islamarkaana ay la kulmeen tacadi weliba rabshado aada wato weliba qaybta markaasi jinsiga g b v hadda qiyaastii ilaa iyo shan dhibic shan milyan oo qof ayaa markaas u baahan gargaar binaadinimo oo gudaha dalkaasi wadanka burkina faso ay ku jiraan saddex dhibic laba milyan oo caruur ah ay markaasi xaaladooda ay aada u qasan tahay inka badan laba milyan oo qof ayaa markaas lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan rabshado awgeed kuwaasoo ilaa iyo konton sideed boqolkiiba ay yihiin caruur weerarada hubaysan iyo weliba amni darada awgeed in ka badan ilaa sideed boqol soddon kun oo qof ayaa markaasi weye helitaan ama weye helitaan markaasi biyo nadiif oo ayna markaasi xaaladahooda ay nadiiba nadaafadooda ku nadiifiyaan saddex boqol afartan iyo shan oo xurumo caafimaad ayaa weli markaasi xiran saddex boqol toddobaatan iyo shan ayaa markaasi ka shaqeynaya xeeraraha dabcan waa xeeraraha aadka u yar ama meelaha markaasi dabcan waa hareeraha oo markaasi ku yaala kuwaasoo aada u yar taasoo hoos u dhigta halista adeegida caafimaadka in ka badan saddex dhibic afar milyan oo qof gobolka xarunta burkina faso oo ay ku nool yihiin qoysas badan oo barakacay tirada markaas carruurta lagu daaway nafaqa xumida baan ayaa kordhay ilaa boqolkiiba konton kunlabaylabaatanki sanadkan oo sheegeen ayagana in markaasi xaaladda sanadkan la eegi doono oo laakiin ay tuunsan yihiin in sare ama wax ay ku dartay intaa waxaa dheer ilaa iyo kowda mid kami dabcan waa mid afartaba mid ayaa markaasi dugsiga waalidiinta qaarkood ay ku qasbaan inay markaasi ay aadaan ama uu aado sanadkan dabcan sanadka labada kun saddex labaatanka ayaa markaasi coraado taasoo markaas keentay inay hal milyan oo arday ah markaas waxbarashadooda ku waayaan sidoo kale khasaare durban ay soo gaartay iskuullada halkaasi ka horgal durba konton boqolkiiba caruurta da-da iskuullada waxay markaas lagu qiyaasaa inay weligood dugsiga ay dhigeen mise iyo aadin laga bilaabo juna dabcan janwari ilaa iyo abriil sanadkan labada kun saddex tobanka ilaa iyo bishan hadda aynu ku jirno juun labada kun saddex labaatanka unisef waxay markaasi kor u qaaday wax ka qabashada dhibaatooyinka binaadamida lixdan iyo laba dugsi ayaa markaas laga hirgeliyay habka laba waa dabcan waa dabcan laga dhisay siyo si markaasi waa dugsiyo dheeraad ah oo lagu talagalay caruurta barakacyaasha si ay markaas u galaan fasalada unisef iyo weliba howlwadeenada ayaa sidoo kale sameeyey barnaamij waxbarasho oo lagu radinayo si loo joogteeyo waalidiintana sidoo kale waxa uu baraan lix boqol soddon kun oo caruur ah gudaha ku barakacay ilaa iyo boqol iyo konton goob waxbarasho ku meel gaar ah si loo diiwaangeliyo inka badan ilaa toddoba kun iyo afar boqol oo caruur oo barakacyaala soddon kun toddoba boqol oo caruur ah si xun markaasi loo khasaariyey waxbarashada ka khasaartay oo markaasi la waayey ku dhowaad ilaa saddex boqol iyo waa saddex boqol soddon iyo saddex boqol konton iyo shan kun oo hooyooyina oo uur leh iyo weliba kuwa nuujinaya ayaa iyagana helay adeegyo markaas la taxriin ah oo ku saabsan quudinta dhallaanka iyo sidoo kale caruurta yaryar ilaa iyo sagaal iyo toban kun oo hooyooyin ayaa markaas lagu tababaray dabcan baadhista nafaqa xumada ba-an ee heerka bulshada unisef waxay markaas siisay biyo la cabo ilaa iyo boqol iyo koob iyo toban kun oo qof si helid dabcan si loo helo fayadhoor oo ku filan labada labiyo labaatan kun oo qof iyadoo ay sahayda biyaha iyo fayadoorka weliba nadaafada wosh siisay ilaa iyo boqol labaatan todoba kun oo qof ilaa iyo boqol soddon iyo sagaal kun laba boqol labaatan caruur ah oo da-dooda markaas ka yar tahay ilaa iyo shan sano ayaa markaas lagu daaweeyey dabcan laga daaweeyey shubanka ama shubiyoodka waa afureenka iyo sidoo kale duumada iyo weliba adeegyada kale markaas dhanka dhibaatada iyo weliba hanada markaas u keeni kara caruurta waa toddobaatan iyo saddex kun boqol iyo labaatan caruur ah oo markaas dabcan naafa ah ayaa sidoo kale ka fayisay caafimaadka dhimirka iyo weliba taageerida nafsiyan ama nafsiga ee markaas bulshooyinka ay ka go-an tahay in markaas loogu gargaaro looguna qabto meelaha markaas ay ka dhibaataysiimise ka tabanayn caruurta weliba dadka markaas baahida gaarka qaba dhegeystayaal boqol toddobaatan iyo sagaal caruur oo aan markaas la socon dabcan ayaa la socon waalidiintooda ayaa markaas ka faa'iideystay in ay markaas helaan daryeel hel sar ah oo markaas dhammaystiran iyo sideed iyo labaatan kun toddoba boqol iyo konton qof ayaa lagu dabcan la gaaray fariimo ku saabsan yareynta weliba in ka hortegitaanka xadgudubada ku saleysan jinsiga halka boqol waa saddex iyo toban kun lix soddon waa saddex iyo toban kun saddex boqol lixdan la siiyey wadooyin dabcan ammaan ah oo markaas lagu heli karo si ay uga warbixiyaan kiisaska ee dabcan kafaa'iideysiga galmada iyo weliba dhaqaalaha ee markaas inta badan qoysaska qaarkood ay ugu raadsadaan unisef waxay markaas sheegtay in laba boqol labaatan lix dhibic waa laba boqol labaatan lix dhibic toddoba bilyan oo lacagta markanka ah in sanadka labada kun saddex labaatanka loogu baahan si wax markaas loo qabto caruurta weliba dadka markaas aadka u nugul la gaarsiyo adeegyada markaas muhiimka ee nafadbaadinta ilaa hadda maxaa keliya markaas boqolkiiba sagaal keliya ayaa margelintaasi soo haratay ma loo qondiyey ma loo helay sida warbixinta markaas ay ku tilmaamayso hay-adda qaramada midoobey waxay markaas weli daba socotaa daba taagan tahay sidii markaas wax loogu qaban lahaa loona badbaadin lahaa nafriin ama dad dabcan xaaladaha dabcan dhibaatooyinka iyo culaysyada faraha badan markaas ku keeni kara dhegeystayaal weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi dhegeysanaysaan dhegeysta dhammaantiin bal iminkan aan soo qabto mid kamid adaga qaybta barnaamijka ka dhegeysta waana shirkadda isgaarsiinta safaricom safaricom waxaad markaas ku leedahay dabcan ganacsi hadaad leedahay oo ganacsiga laga yaaba in waxyaala fara badan ay ka qaldan yihiin mise laga yaaba inay culayso fara badan internetka ka haysato mise dabcan aysan kuugu xirnayn kamerooyinka canmiliqsi mise kamerooyinka c c t vda loo yaqaano dhegeystayaal ganacsi haddaad leedahay haa jawaabteeda ay tahay ganacsigaadu ma khatar ma ugu jira in markaas internetka la qalqalgaliyo sidoo kale waa sida meelwaya iyo sidoo kale handadaada internetka emailka khiyaanada ama dabcan lambarka ammaanka waa ammaanka lambarka sirtaada safaricom secure fiber internet ayay ganacsiga ayaa markaas ku garab taagan safaricom business secure fiber ee ganacsiga waxay markaas ku xaqiijinaya inay inay sugi doonaan sidoo kale ku xiri doonaan internetka si aad adiga u noqoto qofka ugu horeeya dadka kale dhegeysta taasoo ku sidi karto ama heli karto inay soo bandhigo qiimeynta khatarta internetka weliba ganacsigaada ee hadhow ku keeni karto adig wax walbuu ka faa'idaysan karo hi wax walbuu heli karo si fududna wax walba kula socon karto dhegeystayaal beridaada ayaa markaas imaanaysa si ay imaanayaan si ay u hubiyaan oo kala taliyaan isbedelada u baahan yihiin in la sameeyo si ay markaas u buuxiyaan ama u noqoto si buuxda markaas u noqoto mid markaasi badqabo xaaladahaada ee ganacsigaada dhegeystayaal ogsoonow dhegeysta keli ma ahan internet xitaa markaas waxaa lagu xirayaa dhaqdhaqaaqyada kamerada dhegeystayaal cidda soo gelayso cidda baxayso cidda markaas isku day fal markaas dembi inay ka sameyso goobtaada meherada mise cid doonaysa inay wax hado isla durba adigoo goobta fadhiida qofkii markaas qabanaysa xitaa markuu kaa tegay malahan waxaa lagu socodsinaya alam oo markaasi si dhaqdhaqaaqa qofka dhib tilaabo markaasi qaldan qaadayo oo lagula qabanayo dhegeystayaal la saaxiib maantaba internetka viber oo xawaaro sareeya la isku haleyn karo oo sugan oo ku helayso laba dabcan lacag gaaraysa saddex kun oo bilaash ah oo saddex kun ayaad markaasi ku helaysa laakiin waxyaalaha markaasi bilaashka lagaaga dhigaya ah dhigaysa ruudka iyo sidoo kale rakibitaanka ayaa markaasi bilaash lagaaga dhigay waxaa bixin xirmo kala duwan oo lagu talagalay xawaaraha ilaa iyo one g b p s hel internetka ah oo meba ah dhegeystayaal isku xir inaas iyaga oo aad ka helayso safaricom business haddaba ka hel shabakada w w w business safaricom c o k e saaxiibayaal aan dib ugu soo noqonay barnaamijka hogaanka idaacadda star f m arrimaha gargaarka biniadanimada qaxootiyada weli dhegta u raaric inaysan una taagaysaan waxyaalaha markaas ugu dambeeya qaramada midoobay soo dhigto ayaa markaasi saaxiibada anaga nala fiirinayna mise leegeynaa bal iminkana aan eegno maxay qaramada midoobey qaybta markaasi caruurta haddana mar kale ay ka qabtay ku saabsan warbixinada dabajooga markaasi aada looga hadlayo oo unisef ayaa aada ayay markaas uga naxday uguna dabcan weeraradii markaasi sheegay inay ugu yaraan laba iyo labaatan ruux waa laba iyo labaatan caruur ah oo ka mid ah ahayeen toddobaiyo toban waa toddoba iyo labaatan qof oo ku dhintay qarax ka dhacay gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya kadib markii dabcan dagaalka aan weli dabcan qarxin in lagu dabcan in goobta lagu qurxo goob ay caruur markaasi ku ciyaarayeen waxaan tacsi diranleh u diraynaa qoysaska dabcan dhibanaasha waxaana markaas u rajeynaynaa inay kuwa dhaawamay ee caafimaad deg dega ay helaan ma jiro qoysas waa in aan markaasi weyn ehelkooda xaaladaha murugada leh ayaa markaasi inoo keenaysa in caruurta mar waliba aan joogtayno sidoo kale ilaalimilaha khatarada markaasi ku keeni karto hay-adda qaramada mid u qaabilsan caruurta unisef dhacdadan naxdinta leh waxay markaasi hoosta ka xariqday in muhiimadda ay leedahay in dhammaan dhinacyada isku haya soomaaliya ay si taxadar leh markaas u maareeyaan dabcan walaxaha qarxa si loo nadiifiyo miinooyinka jira ee ama ku jira dhulalka aaladaha markaas aan qarxin lana kordhiyo waxbarashada khatarta minada ee caruurta iyo weliba bulshada markaas ay ku leedahay waxay sheegtay in caruurta marnaba asan dhibaatadan iyo xaaladahan aysan ku jiri karin iyadoo markaasi murugo ay ku keenayso sidoo kalena baaba ay ku keenayaan iyadoo marna loo adeegsanayo in la shaqa dabcan in la askareeyo marna markaasi loo diiday waxbarashadii marna markaasi meelihii goobihii markaas ay ku ciyaarayeen inay markaasi ku haligmaan ama sidoo kale ku kasoomaan dabcan qaraxyada wadanka markaasi ka dhacaya caruurta sida si gaar ah dabcan bay u nugul yihiin soo jeedinta dabcan haladiga dabcan muuqaalka dabcan miinada waxaa markaas ay sheegeen inaysan waa dabcan ku wanaagsan habka ay wax markaas u dhaceen meel kastooo lagu isticmaalo ama dabcan inta laga yaabo in la geeyo hubka qarxa wuxuu si wadi karnaa inaan khatar gelino xuquuqda markaas asaasiga ee caruurta ama ilmaha ee weliba sanadnaha markaas lasoo saaro badbaadada caruurta waa inay markaas noqoto tixgelin koowaad ee xaaladaha oo dhan waa dadaal ahna waa in markaasi la dhaafin oo dabcan lala dadaala si markaasi loo yari xuquuqda dabcan ee dhibaatada mar waliba ay kala kulmaan caruurta dhegeystayaal waana markaas sheegeen inay tahay mid markaasi laga doonayo badbaado joogto ah badbaado markaas wax badan u tari karta waxna badan oo qaban karta dhegeystayaal waxay markaas sheegeen in muddooyinka lasoo dhaafay ee caruur fara badan ay dhibaato markaas ku dhacayeen dhibaato markaas la kulmayeen oo sidoo kale ilaa hadda markaas sheegeen in waxba aan markaas laga qabanin waxaa laga doonaya in hay-adda dabcan qaramada midoobe unisef waliba saraakiisheeda iyo sidoo kale wadamada markaasi martigelinaysa sida wadanka burkina faso ethoobiya iyo sidoo kale kenya iyo jabuuti iyo sidoo kale wadanka soomaaliya ee markaas inta badan la sheegay in si dhowdhow markaas laga doonaya in ay ula socdaan caruurta iyadoo markaasi kuwa baarayaasha maamulayaasha iyo sidoo kale wax badan uga sharaxaan ugana tilmaamaan meelaha markaasi khatarta iyo halisteeda ay leedahay iyo sidoo kale inaysan ku mashquulin aalad waliba bir ah oo laga yaaba inay markaasi ku haligmaan mise dhibaato xoogan ay markaas u keento sida warbixinta markaasi ay ku dhamaystirayso mise ay ku qorayso dhegeystayaal waa hagaag bal iminkan dhegeystayaal bal warbixino kala duwan ayaan markaas eegeynaa saaxiibayaal oo aad tahay dhegeystayaal haddaba ganacsi ma leedahay dabcan waxaa laga yaabaa inaan markaasi dhegeystayaashan ka doonayna inaan marka hore isfahnaan saaxiibayaal haddii aad marka ganacsi aad leedahay haddii goob yaroo meherad aad leedahay haddii markaasi qalqal internetka uu ka haysto haddii sidoo kale uu ka haysto dabcan absan oo ama kugu xireen kamarooyinka c c t v da markaasi muuqaaladii waxala markaasi qofka meheradiisa ka dhacayo ku duuban karo mise si toos halkaas ugala socon karaan dhegeystayaal haddaba haddii markaasi aad leedahay dabcan aad ku rafaaday oo sidoo kale aad garan leedahay halkay wax markaas u kala socdaan maanta fursad ayaa haysata oo shirkadda waa shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa ku keentay safaricom secure fiber internet waxaa la dhihi dhegeystayaal haddoo ganacsigaada wax walba markaas aad ka hagaajin kartaa kana bedeli kartaa internetka qalqal mar walba la geliy isku doo markaas la jabsado laxdo dhegeystayaal sida malweya handadada markaas internetka emailka khiyaanada ima ammaanka nambarka sirta ah iyo sidoo kale safaricom waxay hadda markaasi ku leedahay in taasi laga qabtiri doono sidoo kalena aad heli doonto meel markaasi dhammaystiran oo ganacsigaada si hufan aad u wadan karta dhegeystayaal safaricom business secure fiber ee ganacsiga waxay markaasi ku xaqiijinayaan inay sugi doonaan xiriirka internetka si aad adiga u noqoto qof ka horeeya dadka kale taasoo markaas ku dheer tahay inaad markaasi soo bandhigto qiimeynta khatarta internetka dabcan internetka khatarada markaas ay leeyihiin iyo sidoo kale kamerooyinka c c t v-da in sida wax badan kaa dabcan kaa shaafin karaan oo sidoo kale kaa caabin karaan dhegeysa meerada ayaa imaanaysa ayay imaanayaan si ay si u hubiyaan oo kala taliyaan isbedelada u baahan in la sameeyo si aad si buuxda markaas u noqoto mid markaasi badbaada ama dadkiisa markaasi badbaada dhegeystayaal la saaxiib maantaba internetka viber oo ah xawaaro sarreeya la isku haleyn karo oo sugan ah aad ku heli karayso lacag markaasi gaarayso ilaa iyo saddex kun oo lacagta dalka markaasi dhegeystay bisha dabcan waxaa markaasi ruudka waa lagu xirayaa waa mid markaasi bilaasha halka rakibitaanka sidoo kale bilaash ay tahay waxaa markaasi bixinaynaa xirmooyin kala duwan oo markaas lagu talagalay dabcan xawaaraha ilaa iyo one g b one g b b s hal internet waa hel internet ammaan ah oo markaasi viber ah isku xiriirka ganacsigaga oo aad ka helayso safaricom business haddaba ka hel oo dabcan shabakada ama www w business safaricom k e dhegeystayaal haddaba dabcan haddii aad markaasi na maqlayso mise dhegeysanayso isoo wac ama sidoo kale noo sheeg anaga mar dabcan waa lagu imaanaya halkaas wax walba lagu qabanaya keliya markaas adiga dabcan keliya waxaa laga doonayaa inaad markaasi fahanto bil waxaa qofka laga doonaya ganacsigiisa wax markaasuu ka hormarin karayo wax markaasuu doonayo inuu ku badbaadiyo iyo sidoo kale in uu u xirto kamerooyinka markaasi milqsin ama kamerooyinka c c t v-ga oo markaasi muuqaalada u xuliba markaasi qofka shaksiga soo galayo duubayo dhegeystayaal hagaagi dhegeystayaal rabo fudud iyo weliba kuwa markaasi dhedhexaad ah ayaa lagu arkayaa soomaaliya isbuucii lasoo dhaafay iyadoo afar iyo weliba labaatan xarumood oo markaasi ay diiwaangelisay ugu yaraan hal milimiter ama m one m m oo markaasi roobab ah waxaa roobabka dabcan isugeyn dhexdooda oo ah ugu yaraan ilaa iyo dabcan kuwa markaasi inta udhexaysa ayaa lagu sheegay inay dhexaad yihiin ilaa boqolkiiba dabcan waa konton m m ah oo markaasi laga diiwaangeliyay gumburaha toddobaatan iyo sideed iyo m m dhegeystayaal sida warbixinta markaas ay ku sheegaysa dhegeystayaal warbixinta waxay sidoo kale sheegaysa in toddobaatan iyo sideed m m ay tahay halka argeysa konton iyo lix m m ay tahay labada gobol ee waqooyi galbeed roobabka ayaa sidoo kale ka da-ay gumburaha toddobaatan iyo sideed m m iyo sidoo kale baligubad leh oo soddon m m oo ka tirsan gobolka waqooyi galbeed ee dabcan waraabiye ee afartan iyo laba m m oo ka tirsan gobolka togdheer kuwaas oo dabcan ku dayay hal meel gudahooda qeybaha ugu wanaagsan ee roobabka xilliga dabcan ee saadaasha ay aada lagu arkay dhegeysa ilaa iyo konton iyo lix m m saddex bilood ee waqooyiga galbeed ka dhegeysta fatahaadaha baasan ee markaa ka dhalatay dabcan ka dhalatay fatahaada webiga shabeelle ee ka dhacay magaalada beledweyn iyo markii dambe buulaburt iyo sidoo kale jalaksi ayaa hoos u dhacay dadka degaan magaalooyinka iyo weliba magaalooyinkaasi iyo weliba agagaarkooda waa in ay markaasi taxadaraan marka ay ku dabcan ay ku fikirayaan inay dib ugu noqdaan guryahooda waxay u baahan yihiin inay markaasi hubiyaan xoogaha markaas dhismayaasha guryaha musqulaha yoxlibeedka kuwaas oo loogu yaabo inay markaas wiqayaan biyaha dabcan daadadku waxay sidoo kale u baahan yihiin inay markaas hubiyaan inay dabcan cunaan biy dabcan inay markaas heleen biyo nadiif ah oo markaas lagu daaweeyey maadaama ay markaas u baahan tahay in dabcan wasaqdu ay markaas dabcan dhacday intii dadadku ay socdeen waxaa sidoo kale warbixinta sheegaysa in roobabka saddex dabcan dhexdhexaadka ahaa markaas la filayo inay markaas ka da-aan gobolada xeebta ee koonfurta iyadoo sidoo kale roobabka fudud ay ka day doonaan inta badan qeybaha kale ee soomaaliya in dabcan inta lagu kala jiro xiliya dabcan saadaasha dabcan waa qeybiska xiliga roobka wadarta sidoo kale way soconaysaa roobka dhexdhexeeda oo markaas u dhexeysa konton ilaa iyo boqol m m ayaa markaas la filaya inay ka da-aan agaag oo aagga xiga ee xeebta qeybta markaas koonfureed ee dalka deegaanadaasi waxaa ka mid ah bariga iyo weliba xeebta labada degmo baardheere iyo sidoo dabcan iyo kismaayo bariga koonfurta degmada afmadow iyo sidoo kale guud ahaan degmada markaasi jamaame ee gobolka jubbada hoose dhigeysa sidoo kale robabka dhexaadkaahi ayaa sidoo kale laga yaabaa inay markaasi ka da-aan degmada jilib iyo sidoo kale deegaanada go-doonsan ee koonfurta degmada bu-aale ee gobolka jubbada dhexe iyadoo dabcan deegaanada dhowr oo ku yaala koonfurta iyo weliba galbeedka iyadoo dabcan degmo shabeelle waa degmada sidoo kale kamid a shabeelle iyo sidoo kale baraaba ee gobolka shabeellada hoose in ayagana markaasi ka dii doona roobab ka dhegeystayaal qaar kamid a meelaha dabcan ee waqooyiga gaar ahaana ceergaabo ee gobolka sanaag ayaa sidoo kale laga yaabaa in ay ka da-aan roob dhexdhexaada dhegeystayaal waa xaaladaha cimilada oo markaas iminkan aada looga saadaalinayo weli wadanka soomaaliya iyadoo markaas laisku fiirna meelaha dabcan inta badan iska shabahaan wadamada markaas etoobiya iyo sidoo kale wadankani kenya ayaa markaas markay imaato dhanka dabcan wax tabaca wax soo saarka iyo sidoo kale beerashada ayaa markaas inta badan hadda laga doonaya inay markaas kaga faa'iidaystaan iyadoo laakiin lagu sheegay in meelo fara badan ay fatahaada markaas ka dhaceen roobabkana sidoo kale biyaha markaas ay qaadeen waxli markaas dalagii markaas la beeranayay dhegeystay sida warbixinta qaramada midoobey halkan saaka kusoo saarayso saaxiibayaal bal iminkana soo qabta dhegeystayaal waxaan ku leenahay haddaba ganacsigaada meelmari ganacsigaada wax badan u tar ganacsigaada wax bal qabi dabcan qabyada markaasi ka saar ganacsi ma leedahay ganacsigaada khatar ma ugu jiraa in markaas internetka qalqal geliyo sida amaalweya hadadaada internetka emailka khiyaanada ammaanka nambarka sirta safaricom sequia fiber internetka ganacsiga ayaa markaas ku garab taagan safaricom business sequia fiber ee ganacsiga waxay markaas kugu xaqiijinayaan inay sugi doonaan xiriirkaaga internetka si aad adiga u noqoto qof ugu horeeya dadka kala dhegeysa taasoo ku dheertahay inaad markaasi soo bandhigto qiimeynta khatarta internetka ee ganacsiga meheradaada ayaa markaas imaanayaan si ay dabcan meheradaada ayaa imaanayaan si ay u hubiyaan oo kala taliyaan isbedelada oo isbedelada u baahan in la sameeyo si ay dadka buuxda oo dabcan u noqoto mid markaas noqoto mid badqabo oo xaaladiisa markaas aad u wanaagsan tahay ganacsigiisa iyo sidoo kale guriga asagoo dabcan waa gurigiisa oo dabcan raalaad guriga ma waa qaybta markaas dukaankiisa dhegeyste haddaba dukaanka waa dabcan wax badan baa kuu qaban karaa iyadoo sidoo kale la socon karta adigoo halkaas ka fadhida kamerada c c t v da mise kuwa markaas muuqaalada markaas duuba dhegeysta haddee sax iyo qalab tahayba halkaas ay kugu kala saxaysa kugu kala hagaajinaysa dhegeysta la saaxiib maanta internetka ee viber oo ah xawaaro markaasi sareeyo la isku haleyn karo oo ku sugan oad ka heleyso ka bilaabato ilaa iyo saddex kun oo lacagta dalka bishii aad ku bixinayso waa ruudkan oo bilaash halka sidoo kale ragabtaan kale sidoo kale ay bilaash ay tahay waxaan bixinaa xirmo kala duwan oo lagu talagalay xawaaraha ilaa iyo one g b p s internet ah ammaan oo ah faiber dhegeysaar isku xir ganacsigaaga oo aad ka helayso safaricom business dhegeyste www business safaricom co k dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qoymar dhegeysanaysaan saaxiib yaal waana ku maasantiin sida quruxda badan mar walba inoo dhegeysataan inala socotaan aragtidiina fikradiina markaas aad uga dhibataan barnaamijyada idaacadda star f m dhegeysta arrimaha gargaarka iyo biniaadamnimada qaxootida dhegeystayaal wada dhegeysanaynay waxaan ila socodsiin anigu ah yuusuf bakar sidoo kale muscab ismaaciil maalinta berito arrimaha qoys oo dabcan maalinta berito arrimaha xaaladaha guud ee arbacada ayaa markaasi maqli doontaan inta ka hore shukran dhammaantiin waana ku mahadsantihin dhegeysa mararahaas ka badan mawjada si wararka barnaamijyada aysan nii dhaafin saaxibada ku sugan nairobi waa hal ibr shan dhibic sagaal mombasa hal ibr saddex dhibic shan gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootiya sagaashan toddoba dhibic tagaariba masalaani waa sagaashan toddoba dhibic hal hab ujariya basweyn waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera balad xawasuufta waa sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho waa sagaashan toddoba dhibic balambala iyo meeru iyo madogaashi iyo sidoo kale sielo waa hal ibr laba dhibic saddex dhegis waa hal ibr laba dhibic saddex barsaabidi mooyaalena waa sagaashan toddoba dhibic toddoba dhegis w w w star f m co k dhegeystayaal applicationka abkan waa soo dejisan kartaa saaxiib sidaasi nabadgelyo maalinta barito hadduu ee bahraali ka noqdo macsalaam